iyadoo ay bulshada soomaaliyeed si weyn u isticmaalaan caanaha ayaa qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose u noqdeen fursad shaqo oo ay ka raadsadaan nolol maalmeedka qoysaskooda iyagoo ku dabaraa baahiyaha ka jira guryahooda haweenka gadaa caanaha ayaa inta badan ku gadaa hareeraha wadooyinka halkaas oo ay caqabado kala kulmaan mana lahan meelo ay iskood ugu ganacsadaan haddaba waa kuwan qaar ka mid ah haweenka ka ganacsada caanaha ee ku nool magaalada kismaayo idaacadda waamo uga warbixinayaa ganacsigooda iyo sidoo kaleeto caqabadaha ay kala kulmaan yaa la dhahaa u dhowahay maashaa allah waa u mahad celinaa adeecadda waamo waa adeecaddeeni waa maashaa allah habareer annaka intaan fadhinaa soo ma aragtid maxay ahayd dabaysha iyo boorkaasaan fadhinaa haddee habareer dabaysha indhaha nooga gurmanaysaa indhihii baalla roobkaa ka daran halkaasaan caanaha ku karkarinaa waayo habareer daryaal waa u baahnaan lahayn wax naga caawiya halkan waa u baahnaan lahayn haddaan helayno insha allah waan u baahana waxay noga soo gaarin biyaha halkaasuu baabuurka saa nugu siin annakii roobka waa nagu wado meelaan istaagna ma laho halka aan fadhinaba maxay ahayd islaam baa na fariisiiyey meel aan leenahay ma aha dad baa yidhi fariista saasaan u fadhiisanay haddee nolosheeda waan ka maareeyaayo waayo maxay aheeday nolosheeda waan ka maareeyaa maxay aheeday saddexlih maxaa iigu jiro saddex kun baa iigu jirto markaan gadabo saddex kun baa iigu jiri maxay aheeday inta kalena gaarigii iyo dadkii lahaabaa iska leh marka saddexdaa kun baan aruuriyaa oo nafteyda aan ku maareeyaa iyo caruurta haa ciyaal agoomaa ii joogo aan ku maareeyaa haaba nolosha annaga way saamaysaa si aad ah ee u saamaysaa marka maxay aheeday haddee nolosha annaga saamaysa maxaan samaynaynaa haddee boorkan baan awalba iska fadhinay guryaha iska joognaa marka wuxuu ilaahayna siyoon baa iska cunnaa haddana khasaare weyn baan kala kulannaa iska baaraan oo guriga iska geynaa oo khasaare weyn baan kala kulannaa oo maxay aheeday dadkii lacagahooda ay naga rabaan oo maxay aheeday aan maxay aan ayna dhahayn lacagihii maadna soo dirtaan shilin lacag ana ma hayno qoraxda dabeysha halla tageen qayb baa iskala tegi waa lagu siin waa lagu siin si lagu leeyahay iskala tegayaan annagay nagu go'iyay ku go'i lahayd oo kale annagay nagu go'aysaa biisha wax walba habareer dayac weyn baan ku qabnaa halkaasaan fadhinaa oon maxay aheeday ilmo ku biilnaa oo maxay aheeday aan nolosha annada ku maareennaa daryaal waa iskaga baahnaan lahayn haddaan helin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygo saddexaan waa sacdiye cabdulaahi maxamed waxaan ka gadacsadaa caanaha caanahan ka gadacsanada ilaa iyo waxaan ku dhex jiraa afar sano alxamdulilaah waanu ku maaraysaa waxan baan ka helaa yaraa iyo badana khasaaro badanna waan ku qabaa waana iska sida ay tahay waana imaadaa subax walba waana uunu ku ganacsadaa waxaa ka mid ahaa kuwa iga baareen baa jiroon oo lacagtooda igu go-een oon haddana maxaan ku dhahay haddana oon dib u soo celiyey marka caqabadaha u weyn intaasa iga soo gaartay haa way ku yeelataa maxaa saameyn way ku yeelataa caanihii baa aan ka ganacsanayna shilinka ka heleyna haddaan weyne maxaan maxaad ku maareen reerkii waa iska galbeen shalay u dambeysabo meeshan maana soo fadhiisaninoo gaarigii waan ka weynay qaali ma aho hadda waa waa heerka u dambeeyay marayaan saddexlaha waxaan ku qaadanaa macnaha labiyo bar baan ku qaadanaa annagana saddex dooraraan iibinaa halkanaa naloogu keenaa baadiyaana lalooga soo dhiibaa alxamdulilaah waa aad baan u fiicannahay